kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro dhowr ah maamulka gobolka heer degmo iyo heer gobol taliyaasha ciidamada booliiska nabadoono iyo waxgarad ayaa wasiirka amniga puntland cabdisamad maxamed galan oo ka hadlaya kulankan waxa uu magaalada boosaaso ku tilmaamay inay tahay magaalada keliya ee ay cabsidu ka jirto puntland waxaana uu sheegay in arrinkaasi uu sababi karo in bulshadu ay ku kalsoonaan weydo inay ku ganacsato inay ku cibaadaysato masaajidyada iyo inay ku noolaadaan gudaha magaalada boosaaso maanta amniga boosaaso waxaynu markhaati ka nahay in uu jiro khaladaad yar yar oo amni oo sababi kara in ay dadku ku kalsoonaan kari waayaan inay magaalada ku noolaadaan inay u baqaan in masaajidada lagu laayaan sidii dhacday inay u baqaan in xarumaha dawladda hortooda lagu laayo sidii hore u dhacday inay u baqaan shawaaricda iyo meheradaha ay ku shaqaysanayaan in lagu laayo sidii horey u dhacday wasiirka amniga puntland cabdisamad maxamed galan oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha ammaanka magaalada boosaaso ayaa tusaale u soo qaatay dilkii allaha u naxariistee suldaan bashiir muuse koonte ee sideedii bishaan ka dhacay gudaha masjidka mubaarag ee magaalada boosaaso iyadoo xilligaas uu wasiirku tilmaamay in gudaha masjidka ay ku sugnaayeen dad hubaysan oo isugu jira askar iyo shacab inay dhacdo masaajid laba kun oo qof ay ku tukanayso oo qayb badan oo ka mid ah ama baastoolo way u xiran yihiin ama ciidan dhex taagan yahay inay dhacdo isimadii puntland ugu waaweynaa qaybtood in lagu dilo lagu dhex dilo wiilkii yaraayoo dilayna uu dadka ka tallaabsado iridda ka baxo arrintaasi arrin idin qabata maaha dhammaanteenna arrin idin qabata maaha wax la aqbali karana maaha wax marmarsiye iyo wax la isku difaaco yeelan kartana maaha waa inaynu xaqiiqada ka hadallaa wasiirka amniga puntland ayaa sheegay in dhaqaalaha ugu badan ay ku bixin doonaan amniga magaalada boosaaso waxaana uu shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan waxaanu rabnaa wixii aad dhaliila leedihiin inaad qaadataan sixitaan inaannu uga gudubno xukuumaddu hadday dhaliila lahaan jirtay waxaanu diyaar u nahay dhaliiladii xukuumadda inaannu saxno keliga iyaga waxba ma qaban karno haddaannu awood kasta aannu gelinno aydaan idinku nala shaqayn waxba ma qaban karno hadday dhaqaale u baahanayd oo shalay lagu marmarsiyoon jiray amniga magaalada boosaaso laguma bixiyo dhaqaale maanta waxaa loo ogol yahay dhaqaalaha puntland inta ugu badan inuu ku baxo amniga gaar ahaan amniga magaalada boosaaso haddii shalay la odhan jiray xukuumaddu ma timaado boosaaso oo amniga kama shaqayso maanta waxaanu diyaar u nahay ilaa madaxweyne ilaa iyo golaha wasiirada intooda ugu badan in ay boosaaso fadhiistaan oo amniga boose ay ka shaqeeyaan kulankan ka dhacay maantay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni uu ku sugan yahay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar waxaana la filayaa inuu soo gaaro magaalada boosaaso safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee madaxweyne deni iyo xukuumaddiisuba ay safar ku yimaadaan magaalada boosaaso oo bilihii u dambeeyey ay ka dhacayeen dilal qorshaysan oo loo geystay qaar ka mid a ciidamada puntland ganacsato salaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso